xageysana qaarta hawada naga dhegaysanaysaa ayuu ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada gooraan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa shan iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad sanadka laba kun koob iyo labaatan qodobadaan idinku hayno waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gerinkii dambe ee maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug halkaas oo la filayo inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya macluumaadyo ku saabsan socdaalka ra-iisul wasaaraha ee dhuusamareeb ayaan idinku soo gudbin doonaa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya oo magaalada muqdisho ka daafuray shirka qaran ee xiriirka dowladaha hoose barnaamijka bandhiga waraysyada aan idinku soo gudbin doonaa agabka codbixinta doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya oo maanta la gaarsiiyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo la filayo inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya macluumaadyo ku aadan ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena bandhiga waraysiyada caawa taliska ciidanka shuruubta soomaaliyeedna waxa uu wadaa qorshe maxaabiista ku xihan xabsiga baydhabo loogu wareejinayo xabsiga weyn ee dhowaan laga hirgeliyey magaaladaasi waraysi dhinacyo fara badan taabanaya oo ku saabsan amuurtaasi ayaan idinku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan barnaamijka waxaa isku soo duway cusmaan aadan anigu waa cabdulqaadir yuusuf ishaad mar kale iyo bandhiga waraysiyada caawa waa hagaag aynu ku bilowna kaarta hawada laga dhegaysanaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gelinkii dambe ee maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaas oo la filayo in ay ka dhacdo doorashada golaha shacabka ee baarlamanka ee deegaan doorashadu tahay galmudug si aan macluumaadyo uga helno ayaa waxaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala uu ka warramay socdaalka wafdiga ra-iisul wasaaruhu ay ku gaareen magaalada dhuusamareeb
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay cusmaadi iyo dhegeystayaasha raadiyo muqdisho dabcan sida aad laga yaabo inaad madaxweynaha galmudug iyo ra-isul wasaaraha labadaba ka maqasheen ra-isul wasaaruhu wuxuu halkan u yimid socdaal maaragtay kuurgelis iyo wadatashi maaragtay ku saabsan marxaladda waddanka uu marayo oo madaxda galmudug uu halkan kula yeelan doono taasoo guud ahaan muxuu ahaa qusaysa sidii waddanka loogu gudbi lahaa marxaladda uu kus muxuu aha hadda ku sugan yahay sidii maaragtay doorka galmudug arrintaas uga aadan ay uga qaadan lahayd iyo sidoo kaleeta madaxda galmudug maadaama ay qayb ka yihiin arrimahaas muxuu ahaa guud ahaan daalka ra-iisal dalka oo dhan uu ka wado in muxuu ahaa halkan wada hadallo iyo wada tashiyo uu muxuu ahaa kula yeesho bulshada iyo madaxda iyo qaybaha kala duwan muxuu ahaa kadibna si wada jira looga shaqeeyo sidii loo darbergelin lahaa dadaalada hadda looga gudbinayo waddanka xaaladda uu ku sugan yahay hadda waxa uu gaaray dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb sidee lidinkugu soo dhaweeyey tegitaankiina
ra-isul wasaaraha si aada iyo aada u fiicana loo soo dhaweeyey muxuu ahaa oo aada iyo aada u sarreysa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda galmudug oo madaxweyne axmed kaariyo uu ugu horeeyo iyo muxuu ahaa dadka aqoon-yahanka waxgaradka halkan jooga guud ahaantood si aad ugu sarraysaa loo soo dhaweeyey ra-isul wasaaraha oo sharaf badan waxaa warar ku sheegayaan in ra-iisul wasaaraha uu halkaa u tegey in magaalada dhuusamareeb cadaadis lagu saaro madaxweynaha dowlad goboleedkaasi siday u bilaaba lahayd doorashada golaha shacabka maadaama waqtiga doorashadu daaha ku yimid maxaa ka jira arrimahaas
dabcan cadaadis ma jire ra-isul wasaaraha iyo muxuu ahaa madaxweynaha galmudug iyo madaxda kale intuba waa islaaf darteen in doorashooyinka dalka la dardargeliyo waxa la wixii doorashooyinka ay u baahnaayeen ama dadaal ahaana waa la bixiyey dabcan marka cadaadis ama bareshar gaara ma jiro ra-isul wasaaruhu waana ka hadlay hadda intuu halkan joogay horena wuu uga hadlay dabcan dowlad goboleedyadana marar badan ayuu kala hadlay iyaguna waa u diyaar heshiis ayaana jira golaha wadatashiga qaranka ee hadda ra-isul wasaaruhu guddoomiyo muxuu ahaa arrintaa ay ka gaareen oo jadwalaysan marka wax culays ahoo hadda socoshada doorashada ku saabsan oo halkan ka jiraa ma jirto laakiin guud ahaan ra-iisul wasaaraha maaragtay doorashada keliya maahana waddanka amnigiisa iyo siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisa intaba mas-uuliyada ka saaran marka inuu madaxda galmudug iyo madaxda kale soomaaliyeed cid kasta intii muxuu ahaa ukraankiisa uu kala tashado oo uu kala hadlo oo ay aragti ka wada yeeshaan arrimahaas waa mas-uuliyad guud waana arrin ka go-an ra-iisul wasaaraha dhuusamareeb hadda diyaar ma u tahay golaha shacabka inuu ka bilowdo mudane wasiir
dabcan hadda aniga galmudugna fayeenuma yihi guddiga doorashooyinkana fayeenuma yihi waxay ku fiican tahay su-aashaas in la weydiiyo muxuu ahaa guddiga doorashooyinka galmudug iyo madaxda galmudug laakiin saansaanta guud ee magaalada ka muuqata iyo muxuu ahaa heshiiska muxuu ahaa madaxda galmudug ay qaybta ka yihiin iyo go-aanada laisla gaaray intaba sidaas ayay dhigayaan saansaantii muxuu ahaa iyo diyaargarowga doorashaduna si wanaagsan ayuu uga socdaa
warar qaar waxa ay sheegayaan in ra-isul wasaaraha tegitaankiisa ay qayb ka tahay wadahadallo lala galo kooxda sheegata inay ahlu sunno yihiin oo ku sugan balahowd arrimahaasi ma jiraan
ma jirto walaalo arrintaa waxba kama jiraan waa waa waa waa been abuur meeshaan maamula ka jira la yidhaahdo galmudug ra-isul mawqifkiisa waqti hore ayuu caddeeyey mawqifkaas ayuuna ka taagan yahay maamulka iyo madaxda halkan ka arrimiya iyo ka jira ayuuna muxuu ahaa ra-isul wasaaruhu la la la wadaa wixii maaragtay gacan iyo caawimaad ay uga baahan yihiin marka arrintaas
waaga qaybii hore barnaamijka bandhiga waraysyada aad degeysanaysaan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga socdaaye agabka codbixinta doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa la gaarsiiyey qaar ka mida magaalooyinka dalka halkaas oo la filayo inay si rasmi uga bilowdaan doorashada golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda soomaaliya waxaan qadka taleefonka ku waraysanay afhayeenka guddiga doorashooyinka axmed safiina oo ka warramay agabkaasi la gaarsiiyey dowlad goboleedyada iyo hanaanka doorashada diyaargarowga ka socda magaalooyinka dalka
waxaa stuudiyaha marti noogu ah afhayeenka guud ee guddiga hirgelinta doorashada federaalka ambasador axmed aadan dagaal safiina ambasador soo dhawow marka hore waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo sidee ugu diyaargarowdeen doorashada golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda bismi illaahi araxmaan iraxiim waa salaaman tahay adiga iyo dhammaan daawadayaasha ummadda soomaaliyeed ee daafaha dunida kala joogta alxamdulillahi rabbi alcaalamiin shaqadu meel aada iyo aada fiican bay maraysaa dhammaan gobolada iyo muxuu ahaayey magaalooyinka loo asteeyey doorashada agabkoodii waa diyaar waa u kala dirnay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin maamul goboleedyadii qaarna way gaadheen intii kalena beritoola haddii ilaah yidhaahdo sanaaduuqdii iyo agabkii dhammaystirayay doorashada inay qabtaan ayaan u kala dirnay ayaamaha soo socda waa la arki doonaa insha allahu tacaala doorashadii oo la gelayo oo ka socota dhammaan deegaanada iyo maamul goboleedyada maamul goboleed kasta laba magaalo ayaa lagu qabanayaa haddii ilaahay idhaahdo puntland laba magaalo galmudugna laba magaaloa lagu qabanaya hirshabeellena laba magaalo koonfur galbeedna laba magaalo maanta hiiraan waad ka warhaysaan gobolka hiiraan way gaadheen muxuu ahaayey qalabkiisii sidoo kale magaalooyinka kalena way gaadheen kuwa dhimanna beritoole insha allahu tacaala ayay gaadhayaan haddii ilahay idhahdo waaya guddigu maalin uu tilmaami karo ma jirta in shaqadu bilaabanayso ilaan mujtamacu maalin kasta doorashadu way bilaabanaysaa way bilaabanaysaa hawshu waa dadku way ku daaleen marka guddigu ma goormay u qorshaysay in shaqadu bilaabato runtii doorashadanu waa doorasho dadban isku erga maaha oo dhammaan xildhibaanada saddex boqol iyo dhowr iyo labaatanka xildhibaan waa kala ergo maalin keliyata uma asteysna inay muxuu ahaye wada dhacdo oo dalkao dhan ka dhacdo doorashadii muxuu ahaye dalkao dhan loogu talagalay waa tii laga guuray ahayd one man one vote-ka ahayd hal qof iyo hal cod waa ta loo guuray doorasho dadban doorashada dadban labaatan jeer ayay ka dhib badan tahay doorashada kale ee dunida la yaqaano kuraastu waxay kala leeyihiin ergooyin u kala gaara maalmo u kala gaara jadwalkii aanu soo saarnay hore waktigiisi iyo muddadiisii may dhammaanin waxay ku eegtay afar iyo labaatanka december haddii ilaahay idhaahdo inta ku dhex jirta ayay maamul goboleedadu ku dhex ciyaarayaan oo dadku diyadu ay doorashada ay wadayaan haddii ilaahay idhaahdo waayahay ilaa hadda hawsha murashaxiinta maaragtay diiwaangelinta oo guddigu wax ma diiwaangeliyeen ilaa hadda murashaxiin xilkaas doonaya oo ama u sharaxan ma diiwaan gelisin maalintii shalay toola ahayd waxaan ku dhawaaqnay sagaalkii xubnood ee ee dufcaddii labaad ama doorashadii labaad ee muxuu ahaye ay noo soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka somalilan xarunta villa roosa ayaanu shalay tole kaga dhawaaqnay sagaal kursi oo saddexna isku erge ahaayeen saddexna isku erge ahaayeen laba isku erge ahaayeen halna keligii uu ahaa ilaa hadda waxaa diiwaangelintoodii socota odayaashii odayaashii dhaqanka iyo labadii xubnood ee urur arrimaha bulshada ayaa la diiwaan gelinayaa afartii ergo saddex ergaa la diiwaan geliyay oo maanta dhammaatay beri toole haddii ilaahay idhaahdo hal ergaa dhiman oo saddex kursi dooranaysa halkaa ergo marka diiwaangelinteedu beri toole dhammaato waxaa loo gelayaa diiwaangelinta muxuu ahaaye ergadii codadka muxuu ahaye dhiibanaysay kadib bay murashaxiintu ayaan u yeedhaynaa maalinta la doorashadana aan og sheegayna haddii ilaha idhahdo sagaalkaa kursi baa hadda lagu shaqaynaya waayahay ergooyinka kale ee dowlad gobe dowlad goboleedyadu ay doorashadoodu ka dhacayso iyaga ma diiwaan gelisan iyagu ilaa hadda xaggey hawshooda idin maraysa sida imika qaabkan ay ummaddu u aragto ee ma guddiga maamulka somaliland uu soo gudbinaya xubnaha sagaal buu hadda aan soo gudbinay oanu sheegnay toban baa ku xigaya haddii ilaha idhaahdo isla maalinta laga faaruqo kan baa ku xigi doona sidaas si lamid ah ayay maamul goboleedaduna ay noogu soo gudbinayaan guddiga doorashooyinka heer federaal marba inta diyaarka ee la qaban karayo ayaa lasoo gudbinaya laakiin waxaan ku dadaalaynaa afar iyo labaatanka december inaanay kadib marin haddii ilaahay idhaahdo waayahay afar iyo konton kursi oo aqalka sare ah ayaa jiitankeedu muddo dheer qaatay golaha shacabka oo maaragtay kana fara badan ka erga badan ama maaragtay ergooyin xulidooda wakti qaadan karto sidee suurtagal ku tahay marka in december dabayaaqadeeda aad hawshaas kusoo gabagabaysaan runtii doorashada golaha shacabku way ka dhib yartay doorashada aqalka sare doorashada aqalka sare ma siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal iyo maamul goboleedo ayaa ku loolamaya laakiin doorashada golaha shacabka waxaa iskala beesha beeshu iyada codkeeda u dhiibanaysa kuraasta cid loo xidhayaa ma jirto oo guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka ayay u imanayaan ee iska diiwaan gelinayaan boqol iyo kowdaa qof ciday codka ugu badan siiyaan ayaa kursigaa ku guulaysanaysa oo beeshaa matalaya marka mar kasta way ka fududahay doorashada aqalka sare runtii dee madaxweyneyaasha dhibaato weyn ayaa dusha laga saaray markii la yidhi madaxweynuha soo xulo isagoo siyaasi hebel iyo siyaasi hebel iyo siyaasi hebel qancinaya oo qofka uu ka tagaa isaga eedeynayo muxuu ahay oo eedda loo jiidayo laakiin tanu shacab boqolkaa qof baa iskale qofkii ay u codeeyanaya qofkii kala gala garan maayaan marka waa lagu luqluqanaya unbay la tahi doorashadaasoo dhib badan ma yeelanayso muhiimadda waxa weeyaan in maamul goboleedadu ay sii daayaan doorashada waktigeeda loogu talagalay la qabto waxaan ka codsanaynaa culayska ugu badan ee doorashadu halkuu saaran yahay waa maamul goboleedada inay furaan oo albaabada doorashada furaan maaliyaddeeda qaybna waa lahaya inta kalena way ka soo socotaa insha allah waxaan rajaynaynaa haddii gacmo wadajir lagu qabto oo niyad wanaag lagu bilaabo doorashada inaan loo joojin doonin caqabadaha imanaya haddii soomaali iskaashato dhaqaalaha haysato ay ku fikirto amnigeeda iyo cududeeda ay ku fikirto doorashadan wayn qabsan karaynaa shisheeyayaan waxba laga sugine ha la dadaalo oo qof walbaaba ha u soo jeesto inuu doorashada lagu dadaalo waayahay magaalooyinka qaar oo doorashadu ay ka dhacayso qaarkood amnigooda maaragtay saluug badanay dadka qaar ka muujinayaan oo baraaw ay ka mid tahay magaalooyinka qaar sidee guddigu doorintool eg buu ku leeyahay amniga iyo xaqiijintiisa yuu la kaashanayaa guddigu siduu hawshaas maamulkii doorashada iyo amnigii sidee hawshaas laysu waafajinaya runtii amnigu waa ilaha koobaadee la eego waa muxuu ahaye number one amniga ah amnigu haddaanu suurtagal ahayn meesha doorasho laguma qaban karo waxaa noo qaabilsan guddiga amniga qaranka oo xubin ka mida guddiga doorashooyinka heer federaalna uu nooga mid yahay golahaas amniga qaranka waxaa ka mid a amisom waxaa ka mid a taliska ciidanka booliska waxaa ka mid a taliyayaasha boolisyada maamul goboleedada
kaasi wuxuu ahaa ambasador axmed safiinah oo u warramayey waryahayaga mustaf maxamed axmed warcadeeye faahfaahinna ka bixinayey arrinta ku saabsan geedi socodka doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya oo dhowaan la filayo in si rasmiya uga bilowdaan qeybo ka mid a gobollada dalka halkaas oo la gaarsiiyey sanaadiiqdii codbixinta barnaamijka bandhiga waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga socdaa markan waxaan aadaynaa dhanka iyo koonfur galbeed ee wasiirka wasaaradda gargaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa gaaray degmada waajid ee gobolka bakool halkaas oo ay ka jirto xaalado bini aadanimo waxaa khadka taleefanka ee magaaladaasi ku waraystay waryahayaga cusmaan maxamed aadan oo wax ka weydiiyey xaaladda bini aadanimo ee ka jirta waajid
bismillahi raxmaani raxiim maanta oo isniin ah bisha november shan iyo tobankeeda sanadka laba kun labaatani kooda waxaa ilaha noo suuro geliyay inaan safar hal maalin a ku tagno degmada waajid ee gobolka bakool wafdiga aan hogaaminaya waxaa kamid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed iyo hay-adaha u n-ka ooay hogaaminaysay hay-adda u n ocha waxaa kaloo ku jira hay-ado n g o yo caalami ah ujeedada safarkan waxay ahayd inaan aragno nolosha dadka si xaaladay ku nool yihiin si arrintaas aan u ogaanana waxaan kulama la yeelanay golaha deegaanka degmada waajid ururada bulshada ganacsatada qeybaha kala duwan hay-adaha ka shaqeeya oo warbixin aan ka dhegaysanay nolosha dadka iyo xaaladaha jira iyo colaysyada soo food saara degmada dhinaca bini aadanimada
waa tahay waktigan waxaad ku doorateen inaad halkaasi aad gaartaan maxay tahay oo soo cusboonaaday
wallaahi sababta aan safarkan aad waktigan lagu soo aadiyey waxay ahayd sidaa la socotiin waddanka waxaa ka jira abaaro roobabkii yaraaday sanadkan roobabkii yaraaday abaaro xoolihii ay aada u caabtageen qaar xoolihii dhimanayaan biyo yaraan cunto yari soo food saarta deegaanka oo nala soo socodsiiyeen golaha deegaanka degmada waajid iyo qeybaha kala duwan ururada bulshada si aan codsidaas uga jawaabno oo dadka noloshooda usoo aragno sababtaasaan ugu tirasta xaaladaha maadaama ay soo adkaanayaan waa tahay marka hadda maxaad wadaan madeeq gargaar oo arrimahaas aad uga jawaab celinaysaan miyaad wadaan mise kulamo aad marka hore ku ogaanaysaan waxa meesha ka jira ayaa idiin socda
horta shaqooyin badanaa ka socdo hay-ado badan oo waxaa jira deegaankaas sameeya kura oo shaqooyin yaryar iyo kaalmooyin dadka gaarsiiya laakiin ujeedadan waxay inaan soo arag baaxadda dhibaatada meesha ka jirta iyo culeyska ka jira inaan soo aragno kulley warbixinaan soo saaraynaa labada beriga soo socota oo guud assessmentiga aan sameynay ama xaaladaha usoo kuurgalna wixii nooga soo baxay markaasna baaqiyo ayaan jeedin doonaa insha allah laakiin guud ahaan waxaa noo soo baxday in xaaladda bini aadamnimada iyo nolosha dadka ay aada usii adkaanayso biyaha dhinacooda ay yaraadeen cuntada ay gabaabsi ku tahay qiimaha cuntada daruuriga ah oo aada sarakac badan u yimid laga soo bilaabo bisha sagaalaad qiimihii cuntada kor u kacay oo marka loo fiiriyo qiimo kastoo cunto markii loo barbardhigo magaalada muqdisho in afar laad qiimaha uu ka sarreeyo qiimaha uu ka joogo cuntada degmada waajib sababta keenaysana waxaa waaye in nimanka nabaddiinka oo shabaab ay go-doon ku sameeyeen degmadaas ilaa sideed sano ah taasna ay keentay cariiri dadka noloshooda inay gasho
waa tahay marka xalka hadda aad arkaysaan oo arrimahaasi wax looga qaban karo muxuu yahay
wallahi waxaan rabnaa hadda kulley abaarahan dalka soomaalida inay saamaysay gobolladan koonfur galbeedna waa gobollo u nugul maxay ahayd waxyaalahan markay dhacaan abaaraha iyo markay dhacaan nasiib daro maadaama gobo gobolkaas sida la ogyahana waa gobolka wax soo saarka waddanka ugu fiicnaay waa ugu baaraha badan xoolaha badan laakiin dadkaas culeysyada shabaabka iyo isbeddelka cimilada ayaa waxay saabeen dadka inay beerahooda beero waayaan oo shabaabkii dadka soo barakicinayaan marka dadkii cariirigaas aa ku batay marka inaan arrintaas aan aan soo aragno dadka dhiiri gelino gurmad gurmad weyn loo sameeyo hay-adaha baaq baaq la jeediyo gurmad loo sameeyo sidaa la socotidna arbacada lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ka qayb galay shir wasaaradaha gargaarka oo sheegay in soomaaliya xaaladihi adag yihiin marka arrimahaasaan daba soconaa in la berber geliyo qowladhaanta dadka soomaalida ha noqoto hay-adaha caalamiga ha noqdaan maxay ahayd dawladda soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeedna waxaa rabaa in arrintaaseeto loo istaago oo dadkaas loo gurmado waa tahay degmada sidaan ka warhayno wasiir oo adigana aad sheegtay waxay ka mid tahay meelaha go'doonka iyo dhibaatooyinka argagixisada al-shabaab ay ku hayaan ma dadkii argagixisadu meelaha kale ay ka soo barakiciyeen ayaa degmada soo gaaray oo culays sidaa ah miyaa jira maxaa hadda culayskan zaa'idkaa degmada sii saaray ayaa la leeyahay
wallaahi horta laba arrimood abaaraha roobadkaa yaraaday alxamdulilah labada kun toddobiyo tobanka sideed iyo tobanka ilaa sagaal iyo tobanka roobab fiicanaa la helay laakiin sanadkii laba kun iyo labaatankii labaatan iyo kooda roobabku waa yaraadeen marka xilliyo badanoo isku xixigay oo roob yaraan dhacday ayaa waxay saabeen dadkii xoolaha inay ka dhidhintaan oo dadkii ay magaalada soo galaan iyo arrin kaloo shabaabka dadka ay barakicin gaar ah ku taargetgaraysanayaan oo tuulooyinka magaalada banaanka ka jiray laga soo barakicinaya marka dadkii magaalada soo barakacay oo labadan sano oo gudahooda kusoo barakacay oo sii batay iyo dadka deegaanka magaalada jooga oo noloshooda ayagana sii adkaatay marka magaalada guud ahaan dadka degan ama ha noqoto dadka hore u deganaa jiray ama dadka i d b da labada bulshaba culays weyna saaran dhinaca nolosha waa tahay marka maamulkii waxaa qoysaskaasi kuwii horay iyo kuwan kale oo iyana hadda degmada soo gaaray tirokoob guud maamulka uu ku sameeyey oo idiin soo gudbiyey ma jirtaa si waxa aad gaadhsiinaysaan xitaa wax aad ogaal u tihiin ay u noqdaan
ma tirooyinkii waxaas waxyaalaha aan waa haynaa ribooradan insha allah kusoo baxayaan laakiin hadda annaga waxaan rabaa marka hore baaq guud oo dadka in xaaladda in warbixinta lasoo saaro ayadoo tifaftirana insha allah maalmaha soo socdaan soo soo bandhigayna haddii haddii ilaahay laakiin xaaladda degmada waajib ee bini-aadamnimada aada u adag tahay waa tahay wasiir adoo mahadsan guud ahaan gobolka bokool ayay xaaladahaasi nolosha ee aadka u liidatahay ay ka jiraan sidaan kaloo xitaa aan ka warhayno marar badan ayaa waxaa dhacday raashiino oo ganacsato ay leeyihiin xitaa hargeyxsadu inay waddooyinka ay u galaan waxyaabaha go'doomiyiinta ay ku hayaan dadka reer bokool ayayna qayb ka tahay iyo culaysyada ay saaraan argagixisada marka waajid marka laga tago deegaano kale oo gobolka ka mid ah ayaa jira oo iyana culaysyo sidan iyo si lamid ahi ay ka jiraan wax qorsho oo arrimahaasi ku aadan ma jirtaa oo wasaaradda gargaarka koonfur galbeed oo adigu wasiirkeedii aad tahay oo socda ama hadda qorshaha ugu jira ama la wadaba
wallaahi degmooyinka horta ugu daran hadda bardaale raalaha degmada ceel bardoo kale oo xuduudka etoobiya culeysaa saaran dhinaca laakiin ayada dhinaca xoogaa cuntada iyo waxay ka heshaa dhinaca etoobiya oo kale jidaa u furan laakiin labada magaalo xudur iyo waajib ayaa go-doon badan uu saaran yahay marka annaga marka wasaarad ahaan waxyaalaha aan sameyn waxaa kamid inaan bil walba warbixinaad ka soo aroorino hay-adaha aan la socodsiino abaabulkaas aan sameyno oo aan ahaanti mar walba la ogaado ma ka jawaabaan hay-adihii wasiir ma ka jawaabaan ilaa xad waa ka jawaabaan ilaa xad waa ka jawaabaan shaqooyin badanaa meesha ka socda oo hay-ado badan oo oo dadka waxaa jira lacaga siiyo oo teleefanada lagu soo shubo baahidaas laga jawaaba laakiin aladu waxaa baahida ayaa aada u weyn baahida iyo gurmud gurmudka hadda socdo isku isku xajmi maaha baahi aada u xajmi weynaa meesha ka jirta oo dadkao dhan aada u saameynaysa sanadkan markaan dadka la sheekaysanay yno taariikhda markii dib loo fiiriyo waddanka kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxaa ka dhacay abaar baahsan oo dad badan ay ku dhinteen haddana abaartaasoo kale waxay dhacday labadii kun iyo koo iyo tobanka mar labaad oo kale dadka inay baahi loo dhinto dhibaato badan oo dalka dhacday waxaan aada ugu welwelsannahay in baahi iyo dhibaato tii lamida labada kun koo iyo tobankii ama sagaashan labadii dhacday inay dalka ku tallaabato marka waxa hadda aan samaynayno waa laba arrimood in gurmadkan la bilaabo iyo in ka hortag maxaa la qaban karaa intaan dhibaatada sii weynaan marka waxaan samey hadda xaaladda aan ku jirno waxaa waaye see waxaan loo yaray karaa dhibaatada imaanayso maxaan samayn karnaa horta ilaahay ilaahay ha naga haayo maxay ahayd bini-aadan aan nahay tabartan oo adkeysta laakiin inaan ka digtoonaano maxaa laga hort maxaa la shaqo oo la qaban karaa oo arrintaasayta lagu yaray karaa dhibaatada inoo keeni karto abaarta taasaan hadda ka shaqaynaa waana sababta safaradeenna ay u badan yihiin oo meesha ugu laalaabanayno ugu dambayn jaaniska aad uga faa'iidaysanayso fursaddan guud ee warbaahinta qaranka walahi ani fariinteyda waxaa waaye in dadkan soomaaliyeed inay ogaadaan waddanka xaaladdaas horta adag inay ku jirto oo wixii taxadar ah ama gurigood la samayn karo in la sameeyo hay-adaha caalamigana inay shaqo shaqooyinkii ay haayaan ay dardar geliyaan mashaariica socota ee dadka looga faa'iideeyo mashaariicda dhaqaalada qaybo ka mida loo isticmaalo arrimaha gurmadkan annaga dowlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa in hay-adaha aan shaqooyinka lagu faragelinaynin aan xaqiijinayn dadkii wax loogu talagalay in la gaarsiiyo oo wax caqabada aan hay-adaha iyo loo loo dhigi karin taas dowlad ahaan waa ballan qaadaynaa waxaan rabaa beesha caalamka ayagana inay dadkan soomaaliya gurmadka la siinayo lasoo dedejiyo
cabdinaasir caruush ayuu kaasi ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka ee koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlayay xaalada bini aadanimo oo soo waajahay deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya isaga oo waajid ku sugan ayuu u warrameeyey waryahayaga cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye bandhiga waraysiyada ayaad degeysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga socdaa qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isa soo gaarinay khiyaaray wasaaradda qorsheynta soomaaliya ayaa magaalada kismaayo waxa ay ka daafurtay barnaamijka xalka waara kaasi oo loo qabanayo xaaladaha barakacayaasha ah ee ku nool deegaanada maamulkaasi kuwaasi oo saameyn ay ku yeelatay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah deegaanada maamulka jubbaland oo muddooyinka lasoo dhaafay qayladhaan xooggan ay ka muujinayeen maamulka waxaa khadka taleefanka aan kula xiriirnay wasiir ku-xigeenka qorsheynta ee maamulkaasi oo ka warramay xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta deegaanada maamulkaasi iyo shirka laga daafuray magaalada kismaayo ee qorshaha xalka waara
anigu waxaan ahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga aniga ayaa furay shirka wuxuuna ku saabsanaa shir wadatashi ah oo maamul goboleedyada ka socotay laba maamul goboleeda hore laga sameeyey ahna istaraatiijiyadda laga leeyahay in maaragtay xal waara loogu gaaro dadka barakacyaasha gudaha ku barakacay ama qaxootiga kenya ku maqan sida loo dejin lahaa xal waara loogu gaari lahaa istaraatiijiyadeedii ayaan maanta daafuray waxaana kasoo qayb galay maamulka jubbaland wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee federaalka wafdi ay hogaaminaysay gabar la yidhaha agaasime oo qaybta istaraatiijiga baalkii qaybta xalka waara ah marwa sahra iyo igab oo afangareynaysay fanka asaga jubbaland maamul goboleedka jubbaland iyo hay-adaha maxalliga ee ka shaqeeya xalka waara iyo barakacyaasha guddig commishinka barakacyaasha degmada iyo gobolka dhammaantood ayaa kasoo qayb galay waxayna socon doonaa saddex maalmood waxaana kasoo bixi doonaa wadatashigaas meeshii lagu gudbi lahaa xalka waara
waa gartay marka intaas maxaa lagu faaqidi doonaa inta uu soconayo shirka
shirka inta uu soconayo oo hawsha iyada uu waxayna waxaa lagu faaqidi doonaa aqoonta la aruurinayo loogana baxayo xalka waara xalka waara sidii xal loogu heli lahaa qaxootiga barakacyaasha jubbaland maadaama ay tahay meesha keliya ugu ballaaran dibudejinta dibudejinta soomaaliya meesha ugu ballaaran maadaama ay tahay qaxootiga kenya nagu soo fool leh kan jooga ee barakacyaasha ee ka barakacayo xalka magaalada kismaayo iyo soonaheeda degan meel si loogu heli lahaa xal waara ayaa la rabaa insha allahu tacaala kaasaana laga wada hadli doonaa hay-adaha iyo dawliga kulli dhammaantood laga wada tashanaya shirar sidan oo kalea sow horay mar looguma qaban kismaayo
maya shirkan waa shirkii ugu horreeyey hadda ayuu bilow yahay waana waxaana la rabaa insha allahu tacaala inuu miro dhalo laba maamul goboleed kalaa ka horreysay maamul goboleedka saddexaad buu noqonayaa inta kale markii lasoo dhammaystiro ayaa hal istaraatiijiya oo ah laga leeyahay in maaragtay xal waala loogu gaaro oo qaran ay soo baxaysa hadduu halleedna waa tahay marka muhiimadda guud markaan si gaara aan uga hadalno maxay noqon ee shirkan
muhiimadda guud oo shirkan laga leeyahay waxa weeye horadan kugu sheegay waa waxa weeye sidii xal loogu heli lahaa dadka ku nool jubbaland ee barakacyaasha ah iyo kuwa soo laabanaya tusaale ahaan haddii aan sii faaqido ootiyada waxay ku haystaan dadkaa waxbarasho keliya caafimaad keliya deegaan amni maadaama intaa ay ku haystaan in ka ballaaran waa inay inta ku helaan
waagaag codkaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta ee maamulka jubbaland oo u warramayay cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye islamarkaasina ka hadlayey shir looga hadlayo arrimaha xalka waara ee bini aadamnimada gaar ahaan abaaraha ka soo cusboonaaday deegaanada maamulka jubbaland oo wasaaradda qorshaynta ee xukuumadda soomaaliya ay hormuud ka tahay oo laga furay magaalada kismaayo isaga ayaana ugu dambeydii lahaan barnaamijkii bandhiga waraysyada caawa isku soo duway waryahayaga cusmaan maxamed aadan aniguna aan halkan idinka jeedinayay dalinta abdigooda u kulmi doona barnaamijka kan xige waxaynu ku dhaafaynaa annagii bahdii barnaamijka sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu